waxaa maanta magaalada muqdisho lagu aasay taliye ku-xigeenkii hoggaanka howlgelinta ciidanka xoogga dalka marxuum cabdicasiis maxamed maxamuud kaas oo maalmo ka hor kooxa hubaysan ay ku dhaawaceen xaafadda danwadaagaha ee degmada wadajir taliye ku-xigeenka ayaa rasaastii lagu furay waxa ay ka haleeshay qaybaha sare ee jirkiisa taasoo keentay inuu ugu dambayn u geeriyoodo dhaawacaasi salaada janaasada ayaa marxuumka lagula tukaday xarunta wasaaradda gaashaandhigga waxaana halkaasi ka hadlay wasiirka difaaca soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur maanta waxaan u joognaa janaasada shahiidkeenna cabdicasiis oo qaranka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed meel weyn uga yaalo waxaa xaqiiqo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala kullu nafsin daa'ikatulmowt inuu yidhi oo qof walba oo maaragta koonkan joogo adduunkan joogo inuu geeriyoonaayo oo geeridana dhaminaayo laakiin waxaa lagu kala duwan yahay goobta lagu geeriyoonaayo iyo sida loo geeriyoonaayo waxaa sharaf iyo cizi u ah walaalkeenna shahiidkeenna cabdicasiis in maanta uu qarankiisa asagoo difaacaayo ummaddiisa difaacaayo khawaarijta ka difaacaayo inuu ku shahiiday ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisana wuxuu ku leeyahay qiimo iyo qadarin waxaan rajaynaynaa inuu shahaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala la kulmiyo jannadiisana ka waraabiyo wasiirka ayaa dhanka kale shacabka soomaaliyeed ka dalbaday inay gacan ka geystaan dagaalka lagula jiro al-shabaab waxaan rabaa inaan maaragta halkaan kala dardaarmo dhammaan shacabka soomaaliyeed guud ahaan shacabkaygiioo wiilal iyo gabdho oo aad idinka dhasheen oo ilmihiinni ah oo waalid u tihiin walaalidiinna ah oo wax walba idin ah ayaa maaragtaa shaqadan qaranka maalin walba u shahiida waxaan codsanaynaa khawaarijtaas in dagaalkooda loo kala harin qodobka labaad waxaan kula dardaarmayaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaad ku mahadsantihiin inaad bixiseen naftiina iyo xooggiina iyo aqligiina qarankaana aad u bixiseen waxaan kitaab ku maraynaa dhammaanteena in haddii ilaahay yidhaahdo wixii uu cabdicasiis walaalkeena maanta u shahiiday iyo raggii la midka ahaa ka horeeyey u shahiideen inaan meel la hubo uga soo harno oo khawaarij dalkan aan ka sifayno haddii ilaahay yidhaahdo nin kastoo ammaanka magaalada muqdisho uu aada u wanaagsanaa maalmihii lasoo dhaafay haddana dilka loo geystay taliye ku-xigeenka hoggaanka howlgelinta ciidamada xoogga ayaa qayb ka noqonaya dilal qorshaysan oo mararka qaarkood ka dhaca caasimadda xasan kaafi qoyste v o a muqdisho